بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سيقول لها حلقها يا مهرين هل أدشير هذا ديليدي نين عبد علوين ليلة ما كتريو يسيقول لها فريني كده من اللي باحتي جاي دفو تلي سكارة دمر كسوب جوكسيدة وحولو مقدمة وحوي marka laga hadlayo madax bannaanida saxaafadda halgan hubaysan oo toban sanooda oo esan horseed u ahayd ayaa loo soo galay waxaa loo soo galay madax bannaani siyaasadeed waxaa loo soo galay xorriyatul qowl iyo inay dadku dareenkooda si xora u cabiraan waxaa la yaabaa markay dadku yidhahdeen dastuurka qodobkaasaa qoriya xeerkaasaa qoriya xaasha wakalla dhiig iyo dheecaan baa ku baxay siigaa loo soo howaday sallax baa loo soo barkaday carruurteeda u soo sirxday waa loo sadqeeyey qaar badan way ku shahiideen hadalladii jabhadda markaa aragtaan mujaahidiintu markay gutinayaan waxay ku odhanayaan cududaha iyagii iyo cumacumaha iyagii waxa loo waayay waa xorriyatul qowl weyn lamana filayn maanta inaynu isku qabsanno in la yidhaahdo haatuf qufurka ha laga jabiyeeyo hubaal qufurka ha laga jabiyeeyo somaliland times qufurka ha laga jabiyo taa inaynu maanta isku qabsanno may ahayn waa wax loo soo dhibtooday oo loo soo hawlgalayoo nin beeralaya oo durdurwabiyey ag marayo beertiisa oo mareed oo kanaalla u soo jeexday oo maanta la doonayay in kanaalladii laga awdo haddii laga awdo dib baa loo jeexayaa kanaalladaas waxaasi wax si fudud ku tegaya ma aha dadku sidai ay u dhacsadeen ayay u dhacsanayaan maaha waxay ka dhaqaaqayaan oo ay ka tegayaan maaha wax baryo ah maaha wax cid laga tuugayo maaha welibana nidaamka maanta jooga mid laga baryayo maaha waxaa loo aanaynaya inuu hogaaminaya halgankaas haddii ay taasi dhab tahay waxaan ima dhacaya xalay waxaan daawanayay kaybilka taariikh yar oo kooban ka sii daayey maxamed xaaji ibraahim cigaal markii xabaalaha hadalladiisii waxaa ka mid ahaa sida laysugu kiin xirxidho ee laydiin toogtaa waa wax fudud laakiin maalintaan inu xukumi kari waayo anigu waan idinka tegayaa caawa la xuseeya maxamed xaaji ibraahim cigaal waa labiyo toban sannadood wey ilowshiyii wakaas waa ka waxaa dhalay waa iminka anu halka ka baxoo gaadhigayga wato bolis stationka hormarayo taraafiga qabtaan inaan dhig gaadhiga halkan eed buu galay ma gaadha eed gala ma saxaafad ma warqad baa gasha ma khad baa gala ma qalin baa gala ha cidda doonaysa ee leh hubaal baa eed gashay haatif baa eed gashay way joogaan yuusuf baa jooga waxaa jooga caloole baa jooga dee maxkamadda ha la geeyo ha lagu soo cadeeyo maxkamadduna waa taa laydinka sheekaynayo ee laydin leeyahay dhinac bay u xaglinaysaa maxkamad saxaafaddu meesha dhigatay maahae dadka xukuumadda haya ayaa meesha dhigay iyada nafteeda ha la geeyey iyada nafteeda ayaa lagu qanacsan yahay waxaan hadalka kusoo ururinaya waxaani maaha wax cidna laga baryayo magaca ilaahay magaca shacabka sidii loo dhacsaday ayaa loo dhacsanayaa guulihii asnan iyo wixii ay dadku hantiyeen ee dhiiggoodii iyo dheecaankoodii siisteen waa la ilaalinayaa dadkaana guulaysan doonaa ilaahay baana hiiloha wasalaamu calaykum waraxmatullah